Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada Dowlad Goboleedka Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ku qabatay kulan muhiim ah oo looga hadlayay qorshaha ilaalinta bulshada ee sanadaha labada kun iyo labaatan iyo shanta ilaa labada kun iyo sagaal iyo labaatanka. Kulanka ayaa diiradda lagu saaray sidii loo horumarin lahaa adeegyada bulshada iyadoo la tixgelinayo baahiyaha dadka danyarta ah, kuwa naafada ah iyo sidoo kaleeto kuwa nugul ee ku nool Jubbaland. Kulanka waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada Jubbaland, mas'uuliyiin ka kala socday wasaaradaha Jubbaland, wakiillo ka socday hay'adaha caalamiga ah iyo daneeyayaasha arrimaha bulshada, waxaana lagu falanqeeyay mashaariicda socda sida mashruuca Baxnaanow kaas oo diiradda saaraya taageeridda dadka nugul. Ibraahim Xasan Qoosh oo ah wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada Jubbaland oo kulanka ka hadlay ayaa ka warbixiyay qorshaha iyo waxyaabaha diiradda lagu saarayo.
marka hore ilaahi subxaana watacaala aan ka cabsano waxaa weye muhiimsan oo aan ka shaqeynayno inay noqoto wax alla ka cabsi ah hadalnaanka in ilaahi subxaana watacaala meeshaan iskugu keenay maanta waxaan ku faraxsanahay intaan wasaaradda joogin xeerka social protectionka oo draafta ee maanta la soo bandhigay aad aad ugu faraxsanahay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada inta badan waxay ka shaqaysaa arrimaha social protectionka ayay ka shaqaysaa iyo sidii loo suulin lahaa arrimaha saboolnimada taasna waxay ku imaan kartaa in social protectionka xeerar loo helo marka sidaas daraaddeed wasaaradda marka shaqooyin badan dalgeedka waxaa leeyahay markuu baxayo inta badan shaqadiis lama maqlo laakiin marka weynawdini rabo waxaa laga yaabaa in qaadadiis la maqlo marka sidaas daraaddeed wasaaradda marka si wanaagsan ay hadda u socotaa ay kaga shaqeynaysaa arrimihii ka soo loo xilsaaray